بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ذو الأرحام ذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi lfaraa'id oo gebagabo ah maanta waxaan qaadaynaa haddii la yidhaahdo baabkii abwaabta kitaabka ugu dambeeyey baabkan wax ku saabsanna dhowr maray horey noo soo mareen baabkan waxaa looga warramaa dawul arxaam wax la yidhaah dadka dhaxalka iska leh haddii caasib ku jiro ama qof casabaha uu ku jiro hadduu keligii yahana xoolaha isagaa qaadanaya casabatun binafsi hadduu yahay haddii ahlulfuruud ay la joogaanna ahlulfuruudkaasoo dhowran ahoo iyo asxaabulfuruudkaasoo wixii ay soo reebaan hadday wax soo reebaan oo isagu qaadan ah uu leeyahay hadday wax soo reebinna waa uu iska dhacaa casabatun binafs iyo casabatun maca algayro cidda ay la joogto gabdhihii shaqiiqaadka ahaa iyo iyo akhawaadkii liabinka ahaa oo shuruuddii loo dhigay loo dhigaayo iyo casabatun bilgayr iyaguna gabdhihii ahaayeen waa soo marnay dadkaas sababtooda e walba wax ku casabaynayeen marka casabo hadday joogto saasaan hore usoo marna haddii ahlulfuruud ay joogaanna casabana aysala joogin cid walba markii faradkeeda la siiyana xoolihii wax ka soo haraanna dariiqa labaadoo la qaadaho xoolaha soo haray sidii loo maamuli lahay waa soo marno dariiq la yidhaahdo alraddu yaa la qaadayo waxaa lagu celinaya xoolihii asxaabulfuruudkaa lagu celinaya waxaa soo hartay oo soo haray haddii la waayo casabo la waayo asxaabulfuruud wax casabo wax ku dhexla la waayo wax farad wax ku dhexlana la waayo see la yeelaan oo dawul arxaam dadkii ahaa oo qaraabada ahaa oon asalka dhaxalka lahayn mooye wax kale aysa joogin waa soo marnay in culimmada qaar ay leeyihiin kuwaasu maadaama aysan waxna waxaysa waxba dhaxlin markan laftirkeeda wax dhaxli maayaane xoolaha baytulmaalka muslimiinta la geynaa qaarna ay leeyihiin maadaama ay qaraaban yihiin casabadii ka horreeyday iyo ahlufaradkii ka horreeyana aysa joogin markii baytulmaalka muslimiinta xoolahan la geelahaa iyagaa u xaq leh iyaga hala siiyo iyagaa u xaq leh iyaga hala siiyo madhabka sheekhu uu ku socdana waa madhabkaas baabkaasaan marka maanta halkaan ka gudagelaynaa dawul arxaamkaas yay yihiin seese wax loo dhaxashiinaa see wax loo siinaa dawul arxaam waxay wax ku dhaxlaan laba shardi sida hadalka horeba laga fahmaayey shardiga koobaad waa cadamu wujuudi ahli اlfuruudi hayri zawjayni cadamu wujuudi ahli اlfuruud hayri zawjayni waa inaan ahlufuruud iyo asxaabu lfuruud wax ka mida aysa joogin markii laga reebo zawjka iyo zawjada kuwaasu wax kama qaadi karaan dawul arxaamku inay wax qaataan uma diidi karaan maxaa yeelay horaan usoo marno casab ahaanna wax kuma qaadan karaan wixii kuma wada laysan karaan zawjka iyo zawjadu see casaba maahane raddigiina iyagu kuma aysan jirinoo wiii raddi wa wixii soo haray raddi ku qaadanayana ma noqon karaanoo ma aha marka waa in shardiga koobaad waxaa waaye cadam wujuudi ahlilfuruud ahlilfuruudkii wax ka midu inaysan joogin markii zawjeynka laga reebo shardiga labaad waa cadamu wujuudi alcasaba casabada qof ka midu waa inaysan joogin haddii casabada qof ka midu joogto waxba uma yaallaan dawul arxaam haddii intaas labada shardi la helo dawul arxaam waxbay dhexlaayaan yay yihiin laakiin dawul arxaam wuxuu ihi shiiku dawul arxaami kullu qariibin waa qariib walba iyo mid walba oo dhow oo qaraabo ah oo laysa bidii faradin walaa casabatin farad mid u saaxiibana maaha casaba mid u saaiib casabana maaha farad iyo casaba midna wax ku dhexli maaya dadkii faradka wax ku dhexli jiray ama casaba wax ku dhexli jiray ka mid maaha dadkaani qaraabase waa yihiin fadugul arxaami oo min alusuuli wuxuu rabaa inuu shiikh kuu sheego dawil arxaamka usuusha katim kamida iyo kuwa xawaashida kamida iyo kuwa furuucda kamida wuxuu ku yihi marka fadawil arxaami oo min alusuuli ah kow kullu dakarin waayo oo xaala baynahu wa bayna almayiti unha ka abi lummi wa abi ljadda horaan usoo marra dadkan abi lummi waa awowaha dhalay meydka hooyadiis wa abiljadda ayeeyada meydka aabbihii dhalay ayeeyada meydka aabbihii dhalay waayo labo kullu unhaa adlat bidakarin gabar walba oo ku soo dhowaatay dakar oo dakarkaasoo xaala baynahu wa bayna almeyiti unha meydka iyo isaga inta udhexayda ou teeday dhadig ka ummi abilummi hooyada aabbaheed ee hooyadii dhashoo kale waa dhadig laakiin ayada iyo meydka maxaa udhexeeya dakaraa udhexeeya hadhaxli maydu marka wa min alfuruuci furuucdana dawul arxaamka ka miduhu waa kullu man adlaa biunhaa cid walba oo ku soo dhowaata dhadig oo furuucda ka mid a kabni اlbinti wa binti اlbinti kabni اlbinti waa maxay kani waa gabadha wiilkeeda wa binti اlbinti gabadha gabadheeda labadan kala dhashay labadan qofood ayagu wax ma dhexlayan mase dhexli maayaan ibniga iyo bintudu waa dhexlaaya laakiin gabdhahoodu wax dhexli maayaan gabdhahoodu wax dhexli maayaan waaya hal qof waa isla dhala dheh laba qofood maahane kabni lbinti wa binti lbinti kulligood yaa dhalay bintii la dhashay bes gabadhaa dhashay keliya ayaga waxay kale yihiin wiil iyo gabaray kale yihiin canug gabaru dhashay waxba dhexli maayo canug gabaru dhashay wax dhexli maayo ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdee waaya wa min alxawaashi dawil arxaamka xawaashida ka midana waa kullu dakarin adlaa biunhaa waa dakar walba oo ku soo dhawaaday dhadiga ugu soo dhawaaday dhadig kullu dakarin dakar walba oo adlaa usoo dhawaaday biunhaa meydka ugu soo dhawaaday biunhaa dhadig ugu soo dhawaaday ila alikhwata min alummi horaan usoo mara kalkhaali oo kale waaye waa abtiga iyo wabni alakhi oo min alummi iyo wabni اlkhti kulligood maxay ku soo dhawaadeen meydka dhadigay ugu soo dhawaadeen dakar walba oo meydka dhadig ugu soo dhawaadaa waxba dhaxli maayo markii laga reebo alikhwa min alummi meydka dhadiga ugu soo dhawaado dhadigu waa maxay waa hooyadiis waa yahay kaas waxba u dhexlaa laakiin intaas wixii ka soo hara wax dhexli maayaan kalkhaali oo kale abtiga yow ku soo dhawaada abtigu meydka hooyadiisu ku soo dhawaaday oo ula dhashay wabni lakhi oo min alummi dheh wa bni اlakhi oo min alummi ibn اlakh oo min alummi asna muxuu ku soo dhawaaday hooyuu ku soo dhawaaday waa dhadig walaalkii meyidkana maaha wa bni اlkhti waxaa la mida ibn اlkhti ibn اlkhti meydka walaashiis canugay dhashay meydka walaashiisa canugay dhashay meydku muxuu u yahay abti ama hadduu nin yahana abti u yahay hadduu dhadig hadduu gabar yahana habaryaray u tahay waxba ma dhexlo asna waa yahay waxaa kaloo xawaashida ka mid oo aan wax dhexlayno oo ka mida dawul arxaami ka mid a oo haddii shuruudaas la helo keliya wax dhexlaaya jamiicu اlinaati siwa alakhawaati kaalcamati waalkhaalati wa binti اlakhi gabar oo dhan dhadig oo dhan markii laga reebo dhadig xawaashiyo dhan markii akhawaadka laga reebo akhawaadkan waxaa soo gudagala shaqiiqaadkii iyo liabin kuwii ahaa iyo liumin kuwii ahaa kuwaas waxbay dhexlaayaan marka kuwaas markii laga reebo wax ma dhexlaan dhadig walba oo xawaashida ka mida waxayna kamid yihin dawul arxaami ay kamid yihiin waxay wax ku dhexlaan markii shuruuddii dawul arxaamku wax ku dhexlaayeen inay oofsadaan kalcamati eedada iyo walkhaalati habaryarta iyo wabinti اlakhi iyo walaalka gabadhiisa wayariuuna bالtanziili fayunaزlu kulu waaxidi manzilata man adlaa bihi min alwaraati wa ya'kudu nasiibahu waaya dawul arxaamku asalka wax ma dhaxlaan laakiin maray wax dhaxlaanaa jirta markay wax dhaxlaan waa markii labadii shardi oon soo sheegnay la helo oo wax casabaana aysa joogin wax ahlu faradana aysa joogin markaasay wax dhaxlaayaan say wax u dhaxlaayaana soo harta horena waa usoo ishaarnay qaabka wax loo dhaxashiiyo waa la isku khilaafsan yahay laakiin qaabka ugu fiican waa baabka la yidhaahdo baa min baabi tanziilka tanziilka wax lagu dhaxashiya tanziil waa waa dejin cid walba la dejin la dejinayo cid walba booskii ciddii ay ku soo dhawaatay booska ciddii kusoo dhawaataa cid walba la dejinaa markaasay boo ciddii ay kusoo dhawaatay wixii wax ku dhexlayday wax ku dhexle ciddii ay kusoo dhawaatay hadday casaba ahayd waxay samayneen casabay wax ku dhexle cidday kusoo dhawaatay hadday ahlu farad aheedna faraday wax ku dhexle iyo faradkii ciddaasu ay laheeday qaadane cidday kusoo dhawaatay haddii cid la xijaabay ay tahana maxay noqone iyaduna iyadana waa la xijaabaa tusaale ahaan bintulbinti oo kale bintulbinti iyo bintulakhi iyo bintulcammi waa meeqa gabdhood waa saddex gabadhu gabadhay dhashay maydkan gabadhiisu gabadhii ay dhashay dhaxalka miyay wax ku leedahay asalka mise waa dawil arxaami waa min dawil arxaami iyo bintulakhi maydka walaalkiis gabadhii ou dhalay ayaduna waa min dawil arxaami soo ma iyo bintulcammi maydka adeerkiis gabadhii ou dhalay saddexdaas gabdhoodaas la joogta wax kalena ma jiraan see la yeelaa cid walba cidday kusoo dhawaatay ayay ku xukunta bintulbinti yay kusoo dhawaatay bintiyay kusoo dhawaatay bintun maxay lahaa jirtay annisfu xoolaha barsi waayahay bintulakhi yay kusoo dhawaatay akhay kusoo dhawaatay bintulcammina yay kusoo dhawaatay alcam labada mid walba oo ka mid a alakh iyo alcam mid walba oo ka midana waa maxay waa casabo casabadana waa la kala hormariyaaoo tartiibay leedahay labadooda marka yaa horeeya akhaa horeeya bintulakhi maanta maxay noqonay marka waa casaba xoolaha inta soo haray soo harta idaa iskale bintulcammi xaggee geeya laakiin gabadhii in adeerta leed maydka waa maxjuuba waxba mala ee waa laga qaatay xoolihii casabanimadii looga hormaray waxba marka ma laha soo maaragti marka cid walba cidday kusoo dhawaatay ku xukunta dawil arxaamka cid walba cidday kusoo dhawaatay ku xukunta marka wuxuu yihi shiiku wayariuuna dawil arxaamku way dhexlaayaan waxbay dhexlaayaan haddii shuruuddii shuruuddooda ay oofsadaan bitanziiliy wax ku dhexlaayaan dejin fayunazalu waa la dejinaa kullu waaxidin mid walboo dawil arxaamka ka mid a mansilata man cid booskii adlaa bihi oo kusoo dhawaaday isaga sababtii oo min alwaraati waratada ka mid a waya'hudu waana qaadanaa dawil arxaamku nasiibahu kaas uu kusoo dhawaaday nasiibkiisuu qaadanaa iyo wixii uu kaasu ahaa miaaluhu an yamuuta shaksun can ibni ukhtihi ashaqiiqa wa binti ukhtihi min abiihi wa bni akhiihi min ummihi wa khaalihi kulli waa dawil arxaam asxaabu ulfuruud wax kama joogaan casabana wax kama joogaan intan keliyaa joogta koo waa maxay kan joogaahi ibnu ukhtihi ashaqiiqa walaashi maydka walaashi ku aabbay hooye ah wiilkeedii iyo wa binti ukhtihi min abiihi maydka walaashi ku aabba ah keliya gabaray dhashay wiilkii hore waxaa dhalay walaashiis ku hooyay aabba ah gabadhaanna waxaa dhalay walaashiis ku aabba keliya ah iyo waxaa jooga walaalkiis maydka walaalkiis ku hooye ah wiil ou dhalay maydka walaalkiis ku hooye ah keliya wiil ou dhalay iyo maydka aabtigiis maydka abtigiis waxaa sabab miyaa jooga maanta wax asxaabulfuruuda miyaa jooga xoolaha waxaa iskale marka dawul arxaamkaana iskale xoolaha iyagaa la dhaxshiina ayagaa loo qaybinaa sidii loo qaybaa waa sidee sida loo qaybinaahu cid walba ciddii kusoo dhawaatay booskeedii deji ibnu ukhtihi ashaqiiqa iyow kusoo dhawaaday maydku ugu soo dhawaaday ukhtada shaqiiqada ah ukhtada shaqiiqada maxay markaan qaadane annisfu si ibnu ukhtihi ashaqiiqa nisfu si wa binti ukhtihi min abiihi alukt ukhtun min min alabi markaan oo kale maxay qaadanaysay sudus oo takmilatu thuluthayn ah sudusi gabadhaanna waxaa soo haray wabni akhiihi min ummihi ibnu lakh u kusoo dhawaaday wuxuu kusoo dhawaaday alakh min alummi uu kusoo dhawaaday alakh min alummi hadduu wax dhaxlaayo hal xaba markuu yahay muxuu qaadanaya sudus wiilkaana sudusi abtiga maxaa la sii hawaaye abtiguu kusoo dhawaaday hooyuu kusoo dhawaaday hooyo dhaxalkeedau leeyahay abtigu marka hooyo dhaxalkeedau leeyahay hooyo meeshaan maxay leedahay waayahay hooyo waxay leedahay sudusay leedahay hooyo sudusay isku siiseen e cadadun min aluqu maba joogaane waa ilmahay dhaleen isagoo ku manzilo ma ahay wakasa si ilmahaanu waalidkooda ku mansilo yihiin ikhwada marka cadadun min aluqu a joogto aa jooga waxaa la siinaa hooyadana sudusay yeelo laheede abtiga sii suduskii marka aha abti meydka abtigii suduska sii wuxuu yihi marka shiiku مثاله أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله فلابن الأخت الشقيقة النصف يا أسلمان لأنه محايل ابنه بمنزلة أمه هو يدي بوس كيدي وجوغاه هو يدنا برا إلى هذا حولها ولبنت الأخت من الأبين وحا أسلنا السدس تكملة الثلثين لأنها محايل بنت ذو بمنزلة أمها هو يدي بوس كيدي وجوغتاه oo uktu min alabi ah walibni alakhi min alummi ibn alakh oo min alummina waxaa u sugnaaday assudusu liannahu bimansilati abiihi aabihi booskiisa u joogaa walilkhaalina assudusu yaa u sugnaaday liannahu bimansilati lummi ayuu joogaa calaa kullin dawi larxaamku tacriifkoodu waa maxay waa kullu qariibin laysa bidii faradin walaa casaba xawaashidana waa ka mid furuucdana waa ka mid usuushana waa ka mid asalka wax ma dhaxlaan laakiin waxaa jirta maray wax dhaxlaan oo haddii shuruud ay oofsadaan waxbay dhaxlaayaan shuruuddaasna waa laba shardiyo shardiga koowaad waa maxay waa cadamu wujuudi ahli lfuruudi hayri zawjayni shardiga labaadna waa cadamu wujuubi wujuudi alcasaba labadaas shardi markay oofsadaan waxbay dhaxlaayaan dhaxalku waxbay ku yeelanayaan see loo dhaxashay inaa soo hartay baabka ugu fiican in la maraa waa baabka tanziilka cid walba in la dejiyo booskii ciddii ay ku soo dhowaatay cid walba in la dejiyo ciddii booskii ciddii ay ku soo dhowaatay ciddaas ay ku soo dhowaatay hadday casabo tahay muxuu noqon qofkaani casabuu noqonaa casabuu noqonaa ciddaas ay ku soo dhowaatay hadday tahay ahlu furuuda uu yahana ahlu fardiu noqonaa asna eedada meyidka maalan maalan alcamma ma dhaxasho aslan laakiin waa min dawil arxaam haddii marka ay joogto iyadui oo ay shuruuddii oofsato dawil arxaamka wax lagu dhaxashiinaaye xagee la geynaa eedada ya cabdullah aabbay ku soo dhawaatay meydka waxay ku soo dhawaatay xagee la geynaa waayahe booskii waxaa la geynaa aabbaha aabbuhu hadduu casaba wax ku dhaxlaayo ayaduna casaba wax ku dhalay sida aabbuhu wax u dhexlaayo u dhexlay calaa kulli ولأرحام مرك اللي هذا بابكم وبابك كتابكم قدام به والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق